munaasabadan oo ay xilalka kula kala wareegayeen taliskii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad iyo taliska cusub ee qaybta oo lagu qabtay xarunta taliska ururka afartan iyo saddexaad guutada saddex iyo tobnaad ee qaybta kow iyo labaatanaad ay ku leedahay duleedka magaalada cadaado waxaa kasoo qayb galay taliyihii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro oo maanta si rasmiya xilka ugu wareejiyey taliyaha cusub ee qaybta sareeyo guuta yuusuf maxamed cabdilqaadir kanti iyo abaanduulihii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad gaashaanla sare cabdikariin garabey oo isna maanta xilka ku wareejiyey abaanduulaha lasoo magacaabay gaashaanle sare xuseen xoosh munaasabadan oo intii ay socotay hadallo kala duwan ay ka jeediyeen saraakiisha waxaa hadal wacyigelin ah ku furay taliyaha guutada saddex iyo tobnaad qaybta kow iyo labaatanaad gaashaanle dhexe nuur xirsi wardheere ilaahay markuu ummadda u caddaynayo waddooyinka wa anna haadaa siraadii mustaqiiman uu yidhi waddadaydii waa taa toosane middaa ha la raaco uu yidhi walaa tattabicu subula diqdiqyaalka leexleexadka oo shayddaanku ka leexinaya ummadda yaan la isku qaadin uu yidhi hadda waa caddeeyo waa fariiqun filjannati uu yidhi waddadaanu tanna waa fariiqun fi saciiri uu yidhi tanu jannaday gashaa tanuna naartay gashaa uu yidhi marka anigoo nafteeda hormarinaya waxaan isaga digaynaa taqwada ilaahay taqwada ilaahay ayaan isaga digaynaa maadaama marka meeshaan maanta saraakiishii hore mas-uuliyiintii qaybta taliyihii qaybta iyo abbaanduulihiisii ay shaqada ka wareegayaan taliye iyo abbaanduule cusubna shaqada lagu wareejinayo xafladda maanta iyo ciidanka faylkiisu wuxuu ku saabsan yahay shaqadaa inay sidaa ku bilaabato intaasi kadib waxaa goobta hadalla isugu jiray wacyigelinta ciidamada iyo dardaaran ay kaga tegayeen guud ahaan taliska qaybta kow iyo labaatanaad madasha ka jeediyey abaanduulihii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad gaashaanle sare cabdikariin garabey iyo taliyihii hore ee qaybta kow iyo labaatanaad jenaraal cabdulaahi aadan xuseen ciro waxaan rabnaa inaan iscafinno afa aliya masaabax afa aliya masaabax intaasaan rabnaa inaan annaguna tagno waxaan marka idinkula talinahayaa idinka codsanahayaa inaad la shaqaysaan madaxda cusub oo laydiin magacaabay waan ku kalsoonahay ciidankan qaybtu inay yihiin ciidan xag ciidan iyo xag kartiyadeedba hawsha ay u dhaqaaqaan nimanka jibakeena inaad tihiinaan anugu aaminsanahay braatikana u soo arkay ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha cusub ee qaybta kow iyo labaatanaad sarreeye guuto yuusuf maxamed cabdilqaadir kanti oo tilmaamay in aqoontiisa waaye joognimo ee dhanka ciidamada iyo waaye aragnimada uu leeyahay oo ay ka mid tahay xilal uu soo qabtay sida in uu noqday xildhibaan qaran ay noqon doonaan kuwo uu kaga faa'iideyn doono dhismaha ciidamada qaybta kow iyo labaatanaad iyo tayeyntooda haddee aasaaskii qaybtaana tihiin qaybtu waxaa weeye waagii annagu qaybahaan ahaan jirnay qaybtiibaa muxuu ahay waxay ahayd intaas oo gaas waagii ciidanku ciidan ahaa saddex gaas bay qaybtu ahayd saddex gaasna waad garan kartaan gaaskiiba saddex guutuu ahaa guutadii ay laba kun tahay marka waxaa adinkaa ka jooga hadda ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo muxuu ahay haddii badankeeda leeyahay intiinaan iyo in yaroo kaleeto oo oo maqan insha allahu waa buuxsami doonnaa askar baan qoranaynaa ciidankaan siyaadinaynaa muxuu garaaddaan qaadanaynaa waxaan codsanahayaa inaad muxuu ahaay arrinka qabiilka la yidhaahdo oo dadka duleeyey inaad muxuu ahaa insha allaahu anna igu arki maysaan adinkana inaad muxuu ahaay dadkiinna dhallinyarada inaad ka waantowdaan taliska cusub ee qaybta kow iyo labaatanaad ayaa qodobada looga fadhiya waxaa ka mid a xoreynta deegaano kooban oo galmudug ka tirsan kuwa oo gacanta ugu jira al-shabaab iyo in taliska uu si rasmiya ugu howlgalo fadhisinkiisii magaalada dhuusamareeb